shirwac isku socodka dadka rayidka gawaarida isticmaalaysay ee saddexdii maalimood ee lasoo dhaafay saraakiisha amniga ah ee deegaanka mandheera waxay ku wargeliyeen shirkadaha kala duwan ee basaska inta badan dadka rikaabka ka qaadaya nairobi ilaa iyo geynayay mandheera inay hakad geliyaan howlahooda marka ilaa iyo iminka hawshaasi hakad ayay ku jirtaa saddex maalimood baa loo qabtay maantaana ugu dambayso ilaa iminkana dawladdu wax warbixina kamaysan soo saarin waayahay maxaa sababay maxamed in hakad galo isu socodkaasi deegaanka mandheera ee gaadiidka
hakadkaasi waxa uu imaanayaa kadib markii mid kamid a gawaarida basaska ay ka kala goosho nairobi ilaa iyo magaalada mandheera dabley la aaminsan yahay inay ka tirsadeen xarakada al-shabaab ee deegaanka dhabasito u galeen halkaasi oo ay dadna halkaasi oo dabledaasi gaaridaasi ku heleen dawladdu waxay garatay in aysan sii socon karin in gawaaridu ay noqoto kuwa halkaasi sii mari karo dabcan waxay ka fikirtay in ay la imaato qorshe cusub oo kaloo amniga ku saabsan iyo ilaalinta dadka rayidka ee basaskaasi saaran welina waa laga dhowr sugayaa waayahay dee dabcan markaynu eegno jidkan oo kale de gaadiid kala duwan baa isticmaali jira o u kala gooshi jiray dadweynihiibaa dee noloshoodii iyo weliba waayahoogii nolol maalmeedkooga dad badan baa meeshaasi u isticmaali jiray hadda dadkii xaggay maraan halkee bay adeegsadaan oo marin u ah
dadku deegaankaasi basas badan baa ka kala gooshi jirta oo afar labaatanka saac gawaaridaasi waxay ahaayeen kuwo isdhaaf u marayay ciladan markay timid dadku waxay ku qasban yihiin in qaarna ay iska joogaan guryahooda oo ay hakadgeliyaan safaradoodii qaarna waxay ku qasban yihiin inay isticmaalaan diyaarada isticmaalaan ayagoo hawada marayo oo nairobi intay ka duulaan tegayo magaalada mandheera oo kharash ku ah aada iyo aad u weyn oo waraanla laba boqol oo dollar ku dhawaad ah in qofka uu ku tago magaalada mandheera dadka kale ee fududna waxa u suurtageli karto inay raacaan gawaarida xamuulka oo inta badan iyagu wadadaasi u galo ilaa iyo afar ilaa shan habeen dhexda usii gelayo halka laba habeen oo keliya loo geli jiray ilaa nairobi ilaa iyo mandheera gaadiidka deegaanadee ka kala yimaada ayaa isticmaali jiray jidka jidkan waa jidka weyn ee isku xiro inta badan gobolka magaalada nairobi ay inta badan rikaabku ka imaan jiray cidda doonayso inay mandheera tagta gaarisa joogto waa waxay kasii raaci jirtay gawaaridaasi gaarisa cidda joogto wajeer ee doo doonaysa inay mandheera tagta iyadana ka raacaysa marka wuxuu ahaa jidka ugu weyn gawaari ay isticmaasho ee gobolkan maro waana jidka ugu weyn ee isku xiro guud ahaan gobolkan waqooyiga bari sidoo kale keliya iskuma xiro gobolkan sidoo kale wuxuu jidkaasi isku xira dalka ethoopia iyo weliba dalka soomaaliya dadka gobolada gedo ka imaanayo ama ka imaanayo beled xaawo garbaare luuq deegaanadaasi ka imaanayo keliya dariiqa keliya kenya usoo mari kareen kan u ahaa kuwa kale gobolka liban ama afdheer ka imaanaya ee dalka ethoopiana dariiqa keliya soo marayin kan u ahaa marka dhammaan waxaa markan ay ku qasbayiin dadkaasi in ay ama guryahooda joogaan ama isticmaalaan diyaarado haddii kalena gawaarida xamuulka ay soo raacaan oo muddo ay ku qaadanayso inay ku tagaan magaalooyinkaay doonayaan iyadana waxaa wararku soo baxaya ay sheegayaan in askari ka mida ciidamada kenya la laayahay halkuu ku dambeeyo warkiisu askarigaas
ilaa iyo iminka dawladda dalkani kenya maysan sheegin meesha uu ku dambeeyey iyo halka wax tilmaama ama tuhuna dawladdu keliya horaan waxay sheegtay in dhacdaas ay dhacday mana aha shirwac markii ugu horreysay oo askari kenyana la waayo si laga aamuso ama raqdiisi meel laga soo helo ama la helo in dalka soomaaliya uu kasoo hadlo oo faraha bulshada ay soo dhigaan kooxda al-shabaab oo ku sheeganayo in laga sii daayo marka wax raad iyo raqa oo dawladdu ay sheegtayna ma jiro shacab soo wariyey in ninkaas ay meel ku arkeenna ma jiro gobolka guud ahaan